hal sanaan jiraa sagaal bilood baan saanye soomaaliya isoo caawiyaa waan jirana yaa muslimiin baadiya loo keena marka taraanjo baadiya loo keena waan xanuunsanaya isoo caawiya gabadha aanaa dhalay way xanuunsan tahay isoo caawiya muslimiinow islaan wix wax ii geli karo idil walaalayaalow gacantan bay ka xanuunsan tahay gacantii way ku xumaatay laba jeer bay iga jaftay sidanayte walaalayaalow isoo caawiya wixii islaan islaameed ah saciid nuux cabdicali rahaa shan taaq baan ka imaaday gabadhanaa iga jaban sagaal jir waaye muddo sagaal bilood anaba iga jabanta marka tabardarri la awgeed ma intaa isbitaal la soo aadin waay marka waxaan rabaa muslimiinta ilaahi inay i caawiso waxay igu tari karto
magaceyga waa batuula nuux cabdi gabadhan yar ee xanuunsan baan eeddo u ahay walaalkay baa dhalay gabadhan xanuunkeeda wuxuu ka bilaawday jab garabkay ka jabtay waa la kabay mar labaad bay jabtay waa la kabay jabasta labaad bararkii xanuunkii suu u bilaawday ilaa hadda wakhtigiinuu soo gaaray heer wuxuu joogaa gacanta ay dhisto ay balasho waxbana waa lagaga qaban la'yahay istaalka gaaris muslimiinta dhammaan dadka walaalahay ah waxaan ka codsanaynaa wixii noo gargaari kara iyo wixii wax nagu tari karo inayna saacideeyaan oyna garab qabtaan xanuunkii in gabadhi meel kale loo qaado si ay daawo ku heshaan la rabo anagana tabar ma hayno dadkii dhala xoolo dhaqatay ahaayeen xoolihiina way ka dhammaadeen abaartii waa ka dhammaysay ari unbay dhaqan jireen arigina wuu ka dhammaaday ninkii wax noo geli karo oo walaal oo muslimiin waxaan ka codsanaynaa si naxariis ku jirto oo muslimnimo ku jirto oo walaalnimo ku jirto inay noo saacideeyaan oyna garab qabtaan oy gabadhi nagu saacideeyaan ayaan codsanaynaa
gabadha ayaydeed baanahay sagaal bilood bay nabarkan qabtaa santaaqo baa laga soo qaaday ilaahay de muslimiinta soomaalida muslimiinta eh yaan rabnaa caawis isbitaal baan keennay baadiyaa la intaa tabar xumo unbaa lala keeni waayey muslimiintaan rabnaa inay na caawiso isbitaalkiina hadda wax xumana uu nooga qabto waan garan laana wuxuu ka qaban karaba ilaahay unbaa wax qaban karaa muslimiintaan rabnaa inay na caawiso